بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخواتي في الله waxaa inoo hadhsanaa mawduucii maalintii hore aynu ka hadlaynay xijaabka iyo shuruudda uu leeyahay oo aynu tilmaanay inuu ka mid yahay min ahami sifaati almar'ati almuslima haweenayda muslimadda ah tilmaamaha lagu yaqaano kuwa ugu muhiimsan inay ka mid tahay xijaabka islaamiga ah inay haweenaydu huwato oo jidhkeeda ay ku asturto waxaynu markaa soo tilmaanay maalintii hore shuruudaha xijaabku uu leeyahay wax ka mid ah badhna waa inoo hadhsanaa waxaan walaalayaal ugu horeyn xusayaa waxaa laga yaabaa gabadha muslimadii inay isweydiiso iyadoo xijaabku uu yahay shay macruuf oo la wada garanaayo inaynu wakhtigan aada uga hadalno maxaa kalifay oo sababtu ay tahay waxay xaqiiqadu tahay ukhti lmuslima zamankan aynu nool lahay in xijaabka weerar iyo ololo badan lagu hayo oo ay dad fara badan waxa weeyaan xijaabka la dagaalamaan sababtuna ay tahay waayo haweenaydu marka ay xijaabato waa qof quruxdeedii iyo dhowrsoonaanteedii iyo sharafteedii ilaashatay laakiin marka ay xijaaban weydo ee quruxdeedii bannaanka ay keento waxyaabaha ay gaalada iyo cadowga islaamku doonayaan ayay si sahlan uga helayaan dumarka waxaa in fara badan ay dadka qaarkood soo hadal qaadaan oo ay yidhaahdaan oo xijaabku sow caado carbeed ma aha waxay qaarkood u arkaan caado inagaga timid waddamada carbeed laakiin xaqiiqadu waxay tahay ana alxijaaba cibaada inuu xijaabku yahay cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado oo aayad qur'aani ay tilmaantay oo suwarka qur'aanka yacnii suwar ka mid ihi ay ka hadleen walaalayaal ayatuha alukhtu lmuslima xijaabku waa quruxdaadii xijaabku waa dhowrsoonaantaada xijaabku waa tahaaradaada iyo wanaagaaga xijaabku waa waajibkuu rabbi ku saaray oo ay mudan tahay sida aad salaada iyo soomkaba u ilaashanayso inaad isagana u ilaaliso walaalayaal marka waa inay ku baraarugaan haweenka muslimaadka ihi in weerarada iyo ololaha iyo hadallada lagu hayo xijaabka islaamiga ah waa inaanay dhag u dhigin oo ay gartaan ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay waa inay ogaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khayr iyo wanaag la doonayo markuu xijaabka iyo jalaabiibta amray laakiin kuwa u diidayaa inaanay dan u hayn laakiin halaagay u horseedayaan walaalayaal waxaynu soo tilmaanay afar shardi oo ka mida shuruuda xijaabka waxaa ugu horeeyey isticaabu jamiici lbadan in xijaabka islaamiga ee haweeneyda muslimadii ay qaadanayso jidhkeedoo dhan inuu caam yeelo waxba aanu ka tegin waayo nabiga sala allahu alayhi wasalam ayaa yidhi almar'atu cawra haweenaydu waa cawra cawrana waa la qariyaa markaa mar hadday bannaanka u baxayso in xijaabka iyo jalaabiibtu jidhkeedoo dhan u caam yeelo waxaa shardiga labaad u ahaa anlaa yakuuna ziinatan fii nafsih inaan marada ay haweenaydu jilbaabka ka tolanayso maradaa lafteedu inaanay qurux ahayn waayo haweenaydu markay bannaanka uga baxayso baradeeda iyo guriga ay joogto waxaa loo diiday quruxdeeda inay muujiso marka haddii la yidhi quruxdaada qari marada ay xidhanayso lafteedu inay qurux noqotaana wax bannaan ma aha shardiga saddexaadna wuxuu ahaa an yakuuna an yakuuna safiiqan hayra shafaaf in marada jilbaabka laga goosanayaa ay noqoto maro qara leh oo qaro weyn oo aan ahayn wax khafiifa oo la yska dhex arkaayo waayo marada jilbaabka laga toshay hadday tahay khafiif oo jidhkii aanay qarinayn oo laga dhex arkaayo noqon maysa jilbaabkii sharciga ahaa ee waxa weeyaan asturaayay shardiga afraad ee aynu soo marray wuxuu ahaa an yakuuna fadfaadan hayra dayiq in marada jilbaabka laga goosanayaa ay noqoto mid aada u ballaadhan oon cidhiidhi ahayn oo marada jilbaabku haddii gabadha jidhkeeda ay ku dheganta oo cidhiidhi ay tahay dee waxay qaabaynaysaa ama ay sifaynaysaa waxa weeyaan quruxdii gabadha lamana rabo in la ogaado xubnaheeda iyo waxa weeyaan quruxdeeda marka maradu maro ka waasacsan oo ka ballaadhan waa inay noqoto walaalayaal innakoo shuruudda halkii kasii wadayna shardiga shanaad waa anlaa yakuuna mubakharan mutayabaa waa inaanay marada jilbaabku waa inaanu noqon mid waxa weeyaan la udgooneeyey oo cadar iyo waxyaabaha la midkaa lagu buufiyey fi lmusnadi wasunan min xadiidi abi muusa alashcariy ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal waxaa musnadka iyo sunanta ku sugan xadiidka abu muusa alashcari warinayo inuu rasuulu llaahi moxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ayuma imra'atin istactarat famarat calaa qowm liyajiduu min riixiha fahiya zaaniyah waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuma imra'a haweenay kasta oo istactarat waxa weeyaan isa soo cadrisoo cadar iyo udgoon isku soo buufisa famarad calaa qowm dabadeedna ragga soo dulmarta liyajiduu min riixihaa si ay raggu udgoonkeeda iyo cadarkeeda u helaan oo u uriyaan fahiya zaaniya zaaniyad weeyaan buu yidhi taa nebigu sala allahu alayhi wasalam allahu akbar waa mas'alo aada iyo aada u weyn oo runtii culayskeeda leh haweenay muslimada oo la yidhi waa zaaniyad fahiya zaaniya wax sahlan ma aha waxaa laga yaabaa ereyga maqalka uu dhagaheenna ku soo dhacayo inuu culus yahay sidee loo odhanayaa laakiin ahlulcilmigu waa sharxeen oo waa tilmaameen waxaa ka mid ah alimaamu alqurtubi kitaabkiisa almufhim limaa ashkala min talkhiisi kitaabi muslim xadiidkaa markuu sharxaayey waxa uu yidhi fain qasadat an yajida arijaalu riixaha fahiya zaaniya kamaa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi hadday haweenaydu u qasadoy si badheedhoo ulakaca ay u niyootoy u doonto inay raggu udgoonkeedaa helaan oo macnaha iyadoo cadar isku soo buufisay meelaha goobaha raggu ay joogaan ay u marto si udgoonkeeda loo helo loogu fidnoobo fahiya zaaniya waxa uu yidhi waa zaaniyad kamaa qaala nabiy siduu nabiguba uu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaanuu sheekhu yidhi wa macnaah annaha bimansilati zaaniya macnaheeduna waxa uu yahay inay bimacnaa mansiladii iyo derajadii qofka zinaystay haweenayda zinada ku dhacday dembigeedii oo kale in loo qorayo oo ay dembiga isaga mid ka yihiin waxa uu sheekhu yidhi bimansilati zaniyati fi lm wa ama idaa lam taqsud dalik falaa taslamu min alimi waxa uu yidhi laakiin haddii aanay u qasdin inay raggu udgoonkeeda iyo raa'ixadeeda helaan yacnii dembi ka badbaadi mayso walow dembigeedu yaanu gaadhinba dee kii dembiga zaaniyadda eh laakiin markaa lafteeda waa aasimad oo way dembaabtay laakiin wuxuu dembigu sii culus yahay marka si ula kacoo badrheedha raggu meelahay joogaan ay u marto iyadoo doonaysa in udgoonkeeda la helo walaalayaal xadiidkaasi waa xadiid runtii aada iyo aad yacnii u argagax badan oo haweenka muslimaadku inay ku baraarugsanaadaan oo xasuusnaadaan ay waajib ku tahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in haweenayda muslimadii arrinka noocaasa hadday samayso oo intay cadar iyo wax lamida isku buufiso ay raggu meelahay joogaan marmarto iyadoo doonaysa udgoonkeeda in la helo arrintaasina fidna ay ka dhalato in dembigeeda iyo dembiga tii sinaysata ay isku mid yihiin sababtuna waxay tahay dee waayo iyaduba teello umay dhigane waxay samaysay sababtii zina ay ku dhacaysay waayo min asbaabi zina yacni waxyaabaha raggu ay ku fidnoobaan ee zinada sahlaya fududaynaya ee wadooyinkeeda ku gaadinaya ayay ka mid tahay inay haweenku cadar intay isku buufiyaan ay waxa weeyaan raggu meelaha ay joogaan maraan marka maadaama ay sababtii zinada samaysay iyadoo ulakac iyo qasad arrintaa u samaynaysa iyada iyo tii zinaysatay ayaa la yidhi xagga dembiga waa isaga mid waa arrin aad iyo aada u culus walaalayaal miyaanay arrin aad iyo aad u mudan ahayn in haweenkeenna iyo hablaheenna markaa lagu baraarujiyo arrinta noocaasa inay iska ilaaliyaan waayo in fara badan oo hablaheennii ah oon meel fog ka iman oo guryaheenna ka baxaya ayaynu arkanaa suuqyada markay u baxayaan sifada noocaasa iyagoo ku baxaya markaasaa laga yaabaa hooyadii inaanay la hadal oon aabbihii la hadal oon walaalkii la hadal oon cidina juuqiyo jabaqu odhan arrinta noocaasihi waa min atacaawuni cala alimi waalcudwaan waxaa laysku kaalmaysanayaa oo laysku gacan siinayaa in la dembaabo oo ilaahay la caasiyo diinta rabbi laga durko waayo khayr iyo wanaag haddii laysku kaalmaysanayo waxay ahayd gacanta in la qabto la fadhiisiyo loo diido sifadaa inay ku baxdo waayo asalka gabadhu sidaynu hore u tilmaanay waa gurigeeda inay ku asturaato dan iyo daruura markay u baahisa inay bannaanka u baxdana dee waa inay sifo sharciga ku baxdo iyadoon dembaabin oo xijaabkeedii islaamigaa huwan oo edabtii islaamka ku dheehan waa inay baxdo marka dan iyo baahi u qabato bannaanka inay aado can zaynab athaqafiya waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal idaa kharajat ixdaakuna ila almasjidi falaa taqrabanna tiiba waxau rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh midkiin marka ay masaajidka u baxayso udgoon iyo cadar yay u dhowaanin suuquma baxayso wadooyinkama meeraysanayso meherad la-aan iyo sabab la-aan iskama baxaysa cibaaday u baxaysaa masaajid bay u baxaysaa goob alla lagu caabudayo oo dikri iyo taaco ilaahay ku camiran bay u socotaa haddana waxaa lagu yidhi si ay aadaabta islaamiga u ilaaliso idaa kharajat ixdaakuna ila almasjid falaa taqrabanna tiiba midkiin markay masaajidka u ambabaxayso yay cadar iyo udgoon u dhowaanin haddii goobtii cibaadada loo diiday inay u baxdo iyadoo cadar ama udgoon jidhkeeda ama maradeeda marisay maxaad u malayn tasuuqa u socota ama meelaha babliga ah ee rag iyo dumarba ay joogaan tegaysana waxaa shaki la-aana inuu arrinku ka sii culays badan yahay rawaahu imaamu axmed fii musnadih wa saxaxahu imaamu lalbani fii silsilati axaadiii saxiixa waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka imaamu muslim saxiixiisa kusoo saaray abu hurayrana uu warinayo ayuma imra'atin asaabat bakuura falaa tashhad macana alcishaaa alaakhira waxa uu nebigu yidhi haweene alla haweenaydii udgoon iyo cadar taabatay ee jidhkeeda ama maradeeda marisay falaa tashhad macana alcishaaa alaakhira cishaa'iga dambe yay noo iman yacni cishaa'iga dambe waa salaada cishaaye alcishaau lulaana waa maqribkii waayo min baabi taqliib cishaa'aynna waa la yidhaha iyadoo maqhribki iyo cishaha loo jeedo marka cishaa'iga dambe macnaha salaada cishaa iyay noo iman oonay masaajidka nagula soo tukan oo yaanay gurigeeda ka soo bixin haweenaydu hadday udgoon iyo cadar ay faraha saartay ama jidhkeeda iyo maradeeda ay marisay allahu akbar waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnuhu kuma qaydna oo keliya soo bixiddaa habeenkiiyo cishaa'iga oo hadday cishaayi soo baxayso iyo hadday duhur soo baxayso iyo hadday casar baxayso waa isaga mid xagga xaaraannimada inaanay u bannaanayn marnaba inay marsato wax udgoonah laakiin waxaa gaar ahaan loogu xusay cishaa'iga habeennimada waa likasrati maa fiihi min alakhtaar yacni khataraha iyo halista iyo dhibaatooyinka habeenka ku qarsoon farabadnaanta ay fara badan yihiin waayo haweenaydu hadday hadhka cad baxdo iyo hadday habeenka madow baxdo waxay dhibaatada u dhowdahay markay habeenkii baxdo waayo habeenkii ayaa shayaadiinta iyo jin iyo insi iyo ku xun yacni inta xun oo dhammi hadday tuug tahay hadday faasiq tahay xataa shayaadiinta nebigu siduu sheegay dee maqhribka dabadii ayay soo faafaano soo intishaaraan oo nebigu waa kii yidhi mar alla marka maqaariibta cadeedu ay dhacdo carruurtiina joojiya waayo wakhtigaasi waa wakhtiga shayaadiintu ay soo faafta ee guryaha ku haya si aanay waxa weeyaan shayaadiintu dhibaato ugu taaban walaalayaal marka calaa kullin waxa habeenka loo xusay sida culimmadu tilmaameen waa dhibaatadiisa badan oo isaga dhibka iyo mafaasidka ka dhalan karaa fara badan laakiin xagga xurmada iyo xaaraannimada habeen iyo maalin waa isaga midoo haweenaydu marnaba inay albaabka ka baxdaa waa ka xaaraan jidhkeeda udgoon iyo cadar hadday taabsiisay walaalayaal shardiga lixaad markaa shardigaasi waxa weeyi ayatuha alukhtu lmuslima markaad bannaanka u baxayso jilbaabkaaga wax udgoon iyo cadar ka ilaali shardiga lixaad waa anlaa yushbiha libaasa arajul waxa weeyaan shardiga lixaad anlaa yushbiha libaasa arajul inaan jilbaabka ah haweenayda muslimadii tolanaysa ee ay xidhanayso inaanu dharkii iyo labiskii ragga inaanu shabihin labiska ragga inaanu shabihin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sida xadiidka imaamu axmed musnadkiisa kusoo saaray abu daawuud iyo tirmidina sunantooda ay kusoo saareen abu hurayrana uu warinayo sheekhulalbaanna fi lmishkaad uu ku tasiixiyey waxa uu rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh lacana rasuulu llah rasuulka alla wuxuu lacnaday alrajula yalbasu libsata almar'a ninka yacni u labisanaya qaabkii haweenayda oo kale ninka ragga ah ee sidii haweenkoo kale u labisanayay dharkoodii oo kale xidhanaya kaa rasuulku waa nacdalay oo naxariista rabbi waa laga durkiyo waa laga dheereeyey waalmar'ata talbasu libsata arajul haweenaydana rasuulku waa nacdalay yacni sidii ninka oo kale u labisanaysae dharka u xidhanaysa waxaa luqada carabiga la yidhaha allibsa waa calaa wasni ficla waxaanay tusinaysaa tadullu cala alhay-a macnaha waa hay-adda ama qaabka ay raggu u labisanayaan haweenka u labista ama waxa weeyaan yacni dumarka u labista sida ay raggu u labistaan oo kale kuwaa rasuulku waa nacdalay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxaa xadiidkaa laga qaadanayaa xagga dharka iyo libaaska inaanay bannaanayn ragga iyo dumarku inay ishabahaan waayo raggu libaas iyo dhar gaaray leeyihiin qaab gaaray u toshaan oy u xidhaan dumarkuna libaas iyo dhar gaaray leeyihiin qaab gaara ayaanay u toshaan una xidhaan qolana qolada kale ma shabahdo lacnad ilaahay baa ku dhacday qolada qolada kale shabahda haddii raggu ay dumarka shabahaan ama dumarku ay ragga shabahaan lacnad ilaahay baa ka imanaysa sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo culimmadu tilmaameen xataa xagga socodka iyo hadalka iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka qolana qolada kale hadday shabahdo lacnad ayaa ku dhacaysa oo macnaha gabadhii hadday iska dhigto sidii ragga inay u tallaabsato sidii ragga inay u hadasho sidii ragga inay u labisato oo xataa xaggii hadalkii iyo socodkii iyo dhaqankii ay ragga isku ekaysiiso iyadoon la mid ahayn lacnad ilaahay bay ku mudanaysaa kadaalika waxa weeyaan raggii hadday dumar isku ekaysiiyaan oy sidoodii hadalka u dabciyaan oo u jilciyaan oo sidooda u socdaan oo u labistaan oo ay dumar isku ekaysiiyaan oy dumar iska dhigaan iyadoo rag alla uu ka dhigay lacnad ilaahay bay ku mudanayaan shardiga toddobaad ee ka mida shuruudda jilbaabka waxa weeyi anlaa yushbiha libaasa alkaafiraat inaan jilbaabkani shabihin labiskii dumarka gaalada ah yacni dharka ay gaabsanayaan iyo qaabkay u tolanayaan yacni libaaskii dumarka gaalada ah ee lagu yaqaano gaalo waayo yacni haweenka muslimaadka ana labis baa lagu yaqaanaa haweenka gaalada ana labis baa lagu yaqaanaa marka haweeneyda muslimada xijaabkeeda iyo libaaskeeda ay tolanayso kii dumarka gaalada waa inaanu shabihin أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وعو نبينا سوبني صلوات ربي وسلامه عليه buciu bayna yaday saacati bisayfi xataa yucbad allahu waxdah waxaa laysoo saaray saacadda qiyaamo horteed seef baa laygu soo saaray waa jihaadkii ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii la caabudo iyadoon cid kale cibaadadiisa lala wadaajinayn oo aan lagu lamaanaynayn wa jucila risqii taxta dilli rumxii risiqaygana waxaa la yeelay warankaygaa harhkiisa hoostiisaa la yeelay oo jihaadka iyo khanaa'imta iyo waxyaabaha gaalada laga qabsanaayo wajucila adillatu wasagaaru calaa man khaalafa amrii waxau rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calay dullinnimo iyo xaqirnaan waxa dusha iyo dhabarka laga saaray calaa man khaalafa amrii arrinkayga ruuxa khilaafa ee dhinac mara waxaa dullinnimo usoo hoyatay iyo xaqirnaan ruux kastoo nebi moxamed amarkiisa khilaafa oo sunnadiisa aan ku sugnayn oo dariiquu maray dhinac mara waayo waddo la maro tuu nebi moxamed jeexaa u khayr badan wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebigu yidhi waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum waman tashabbaha biqowm ruuxa qolaysku ekaysiiya iyaga ayuu ka mid yahay macnaha haddaad dadka muslimiintaa iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan aada isku ekaysiiso xagga muuqaalka guud iyo daahiran wa baatinan kor iyo hoosba iyo xagga dhaqanka iyo akhlaaqiyaadkaba dee iyagaad kaga mid tahay xagga khayrka iyo wanaagga haddaad laakiin gaalada isku ekaysiiso oo siday u labisaan aada u labisato siday u feedhaan aad u feedhato siday u dhaqmaan aad u dhaqanto iyagaba aad moodo inay darajo adduunyo gaadheen dee iyagaad ka mid tahay xagga sharka iyo xumaanta iyo dembiga qaala almanaawi xadiidkaa markuu sharxaayey man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ay tazayaa fii daahirihi bizayihim wa saara bisiiratihim wa hadyihim fii malbasihim wa bacdi afcaalihim macnaha qofka xagga muuqaalka iyo madharka guud ee la arkaayo sidoodii oo kale u labistee libaaska iyo dharka u qaata ee waxa weeyaan afcaasha iyo dhaqankay sameeyaanna yacni sidoodoo kale u sameeye shabaha yacni ruuxa caynkaasi dee iyaguu kaga mid yahay xagga xumaanta iyo dhaqan xumada oo macnaha hadigii iyo dariiqii toosnaa kuma toosnoo kuma hagaagsano weeye macnaha xaqiiqadu waxa ay tahay dariiq la maro waxa u khayr badan kuu nebi moxamed maray wa khayru lhadyi hadyu muxamed sala allahu calayhi wasalam dee waddadii nebi moxamed jeexay qofka maraa waa dariiqii nebi moxamed buu hayaa ee siraadulmustaqiimkii toosnaa laakiin ruuxa cid kale oo gaalo iyo wax lamida iyo dadka dhaqan xumada iyo fisqiga iyo fujuurka lagu yaqaano isku ekaysiiya hadday xagga dhaqanka iyo ficilka tahay iyo hadday xagga labiska iyo dharka tahayba dhinacuu doonaha ka shabahe kaasina kuwaasuu ka mid yahay oo dariiqii nebi moxamed ma hayo walaalayaal idan si aynaan kuwaas uga mid noqon gaalada iyo kuwa dhaqanka xun ee hoygoodu uu yahay naarta jahannama ciyaadan billaah si aynaan kuwaa uga mid noqon waa inaynu wax walba ku khilaafno waayo ilaahay kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay gaalo in wax walba lagu khilaafan waxba lagu shabihin wuxuu nabiguna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa inoogu sheegay in gaalada la khilaafoon laysku ekaysiin bal wuxuu nebigu kasii warramoo tilmaamay yacni ummadiisa qaar ka midihi inay gaalo raacraaci doonaan oo isku ekaysiin doonaan latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low salakuu juxra dabbin lasalagtumuuh qaaluu alyahuudu waalnasaara qaala faman waxa uu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wallaahi waxaad raacraaci doontaan ood isku ekaysiin doontaan kuwii idinka horreeyey waddooyinkoodii ayaad raacraaci doontaan oo halkay mareenba way idinka daba mari gaalo iyo dadkii hore ee yahuud iyo nasaara waxa uu nebigu ka soo gaadhsiiyey xataa masalugalay godkeeda hadday galaan way idinka dabageliyo ummadda nebi moxamed waxaa laga heli kuwa leh bal aynu tijaabino aynu ka dabagalno iska dhaaf wax kale godkaa hadday galaan qaar ka dabagalaa la heli baa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasay saxaabada rasuulku yidhaahdeen ridwaanullaahi calayh alyahuudu waannasaara rasuulkii allowma yahuud iyo kiristankaa qaala faman wuxuu yidhi haddaa waa ayo waa iyaga kuwa laysku ekaysiinayaa maanta miyaynaan arkayn waxyaabaha wax ka mid ah waxaynu arkanaa daayartiiyo dhallinyarteenniyo sidooda u xiiranaya oo gaalku hadduu dhowr la baxo dhowrkii waa dhowr yahuudi ay odhan jireen dadkeen yani qofku hadduu timaha la hadho waxay odhan jireen war ma yahuudi dhowr laa tahay madaxan intaa hareeraha xiro lagu reebayo tii marka ay dadkeennii hore sidaa u necbaayeenee yahuudda ay u nisbayn jireen ayaa maanta qurux iyo wax lagu faano iyo xaraga noqotay oo waxaad arkaysaa yani daayarteen iyo inamadeenna kuwa u haysta inay halkii ugu dambaysay marayaan qaar hareeraha intay xiireen sidii wax u alan halkaa dhexdana timihii ku reebay bal waxaad arki doontaa sida wuxuushta iyo dugaaga qaar cidiyo dhaadheer oo intaa leeg leh oo moodaya inay farxadba tahay iyo waxa weeyaan faan cidiyaha ay la baxayaan sida dugaaga waayo xayawaanaadka iyo xoolaha iyo bahaa'imtiiyo dugaagunbaa lagu yaqaanaa wax dee cidiyihii raafuhu ay ku baxaan laakiin aadamaha dhaqanka wanaagsan waxa weeyaan sunnadiisu waa inay ciddida iska guraan waxaad arkaysaa qaar sidoodii u labisanaya waxaad arkaysaa qaar sidoodii u tallaabsanaya oo xataa socodkii ka lumay waxaad arkaysaa qaar tvgaasun hor fadhiya oo gaalkii soo baxaa wuxuu samaynayaba aroortaa isla samee hadday wax kastoo uu ku arko marka miyaan hadalkii nebiga aynaan arkayn markaa wax ka mid a in waxa weeyaan qaar ummadii nebiga ka mid ay daba socdaan gaaladii markaa nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi waman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum qolo ninka isku ekaysiyaa iyaguu ka midii walaalahayga muslimaadkaa haweenka muslimaadkaa waxaan xasuusinayaa waa in aroos tahay qaabka aada u farxayso ee gurigaaga loo dhisayo ee laguu hoynayo ee xafladaada lagugu dhigayo qaab islaamiya ha noqoto laakiin sidaad wadaad u ahayd habeenkaad aroos noqoto haddaad wadaadnimadiiba ilowdo oo wixii la doono uu gurigaaga iyo dhaqankaa yacni gurigaa islaamigaee la aasaasayo ee la yegleelayo haddii habeenka ugu horraysa macsiyo lagu aasaaso soo ayaan darro ma ah marka haddii farxadi jirto sidii islaamka waa inaad u faraxdaa sida gaalada dee ha u farxin hadday murugo iyo qooma ma jirto musiiba kugu dhacday dee sida gaalada ha u murugoonin oo dhulka ha isla dhicin oo maryaha jeexjeexin oo dhabanada ha iska garaacin oo ha barooranin laakiin sida islaamka u murugooyo waxaad tidhaahdaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibati haadi waaklif lii khayra minha waxaad tidhaahdaa ina alqalba yaxzan waina alcayna latadmac walaa naqulu ila ma yurdii rabbana siduu nebi moxamed yidhi sala allahu alayhi wasalam inakiisii ibraahim markuu dhintay indhuhu way ilmaynayaan qalbiguna waa murugoonayaa ilaahay wax raalligeliya mooye wax kalena ku hadli mayno laakiin markaa haddaad baroor qabsato dhulka isla dhacdo dee sidii islaamka umaad murugoona sidii gaaladaad u murugootay waayo waa min umuuri aljaahiliya baroorta iyo dhulka oo la ysla dhaco iyo maryaha oo la jeexjeexo walaalayaal waxaan taa u baraarujinayaa dad fara badani sidaa ay u toosan yihiin ayaa xaalado gaarihi markay la soo darsaan ama murugo ha noqoto ama farxad ha noqotee isbeddel ku dhacaya laakiin waxaad ogaataa gabadha muslimada ee islaamnimadii iimaanku ka dhabta yahay iyo ninka muslimka ahba yacni dadka ahlulislaamka ah rag iyo dumarba xaaladoodu isma bedeshay xaalad kastoo ku timaada waxay waafaqaan islaamkii iyo hadigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iska ilaali marka ay dhibaata kugu dhacdo inaad darjiidho oo waxa weeyaan hogaanka aad goosato oo waxaad doonto aad ku dhaqaaqdo kusoo saaray xadiidka ibnu cumar warinayo rasuulku inuu yidhi sala allahu alayhi wasalama khaalifu lmushrikiin war mushrikiinta khilaafa oo hashabihina sheekhu lislaam ibnu taymiya fi iqtidaai siraati lmustaqiim safxada konton iyo kow waxa uu yidhi almukhaalafatu lahum fi lhadyi daahir gaalada in lagu khilaafo muuqaalka guud madharka iyo muuqaalka guud iyo sida loo labisanayo iyo dharka muuqaalkaa guud in gaalada lagu khilaafaa maslaxatun wa manfacatun licibaadi illaahi almu'miniin waxay waxtar iyo maslaxo u tahay addoommada ilaahay ee mu'miniinta ah waayo limaa fii mukhaalafatihim min almujaanabati waalmubaayanah waayo gaalada in la khilaafo waxa ku jira in laga fogaado laga dheeraado allatii tuujibu almubaacadata can acmaali aljaxiim fogaanshaha gaalada laga fogaanayo oo iyaduna keensanaysa camalkoodii xumaayee lagu naargeliyana in laga dheeraado allahu akbar waa hadal aad iyo aada u qiimo badan macnaha sheekhu wuxuu tilmaamay gaalada haddii laga fogaado isu ekaysiintooda muuqaalka iyo madharka guud taasi waxay keensanaysaa camalkoodii xumaana in laga fogaado waana hadafka iyo ujeeddada loo socdo si aan naar loo gelinayn iyagu naar bay gelayaane laakiin haddii madharka iyo muuqaalka guud gaalada laga shabaho waxay keensanaysaa camalkooda xunna in la shabaho taana waxaa ka dhalanaysa halkay gelayaan dee inaad la gasho naara ciyaadan billaah markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa yacni ruuxu inaan u fudaydsan oo aan u odhan qalbiga waan ka necebahay maxaa ka macno ah haddii dharkoodoo kale aan xidho laa yacni madharkaa iyo muuqaalkaa guud haddaad ka waafaqdo wax kalena way raaciyo halkaa ku joogi maysa laakiin haddaad madharka ku khilaafto waxa kalena waad kasii fogaanba marka wadada yari ama wadiiqada yari wadada weyn bay kugu ridaa haddaad tidhaa waxba intani macno ma leh ta kalena waad ku dhici ibnulqayimna waxau yidhi raximahu llah nahaa can itashabuhi biahli lkitaab waxa ilaahay uu diiday ahlulkitaabka in laysku ekaysiiyey iyo wakayrihim min alkufaar iyo gaalada kaleba fii mawaadica kahiira meelo fara badan ayaa allah inoogu diiday in gaalo laysku ekaysiiyo o laysku shabaho waayo liana almushaabahata adaahirata dariicatun ila almuwaafaqati albaatina waxa ibnulqayim uu yidhi waayo muuqaalka guud in layska shabahaa waxay sabab u noqonaysaa baatinkii iyo qalbigii hoosena in layska shabaho laysaga ekaado waxa uu sheekhu yidhi fainahu idaa ashbaha alhadyu lhadya ashbaha alqalbu lqalba waayo waxa uu yidhi daahirkii hadduu daahirka shabaho qalbiguna qalbiguu shabih macnaha haddii muuqaalka iyo madharka laysaga ekaado baatinka hoose iyo qalbigana waa laysaga ekaan ciyaadan billaah walaalayaal shardigaa toddobaad waxaan kusoo gebagabaynaynaa oo aynu ku dhaafaynaa haweenayda muslimadii jilbaabka iyo dharka ay tolanayso waa inay ku khilaafto dharkii gaalada oo aanay shabihin shardiga sideedaad allaa yakuuna libaasa shuhra waa in marada ay haweenaydu ka tolanayso jilbaabka inaanu noqon libaasa shuhra mara ay waxa weeyaan kusoo caanbaxayso macnaha curfiga iyo caadada beledka ay joogto mara aan laga xidhan oo ay dhexdooda ku soo caanbaxayso oo loo hanqaltaagayo oo ay ka dhex muuqanayso waa inaanu jilbaabkii noqon waxay culimmadu markaa tilmaamaan caanbaxa ay yacni dadka dhexdoodii maradan kusoo caanbaxayso ee ay dadka kale kaga socan tahay laba jihaba waa noqon karaa xagga sarraynta iyo irtifaaca oo yacni mara aada iyo aada u sarraysa oo faakhir oo qaali oo aan cidibo goyn karayn oo yacni kibir iyo isqaadqaad iyo santaagu ku jiro oo dadka dhexdiisa ay kaga socnaanayso waa nooc min ashuhra oo sarrayntaa ay ku caanbaxayso waxaa kaloo shuhradu ay noqon kartaa hoosayn mara aan cidibo qaadan oon hoos loo dayin oo daciif oo macnaha hoosaysa waxaan cidi xidhan laakiin ay uga jeedo ay uga qastayso zuhdi iyo cibaado qof adduunyada ka zaahidoon dan ka lahayn yacni zuhdi iyo cibaado ay ku muujinayso taasina waa shuhra oo wax bannaan ma aha arrinta noocaasa rag iyo dumarkuna waa ka siman yihiin oo rag iyo dumar midna uma bannaana waxa uu labisanayo ama uu xidhanayaa inuu noqdo libaasa shuhra maro dadkii oo dhan ama ummadii islaamka ah ee dhexdooda uu kaga soo caanbaxayo uu kaga soocan yahay yacni jalaabiibta ay haweenku tolanayaan dee waxa haweenka muslimaadku ay toshaan ee ay qaataan waa inuu yahay oo wax ka soocan aan u ahayn yacni raggu shamiiska ama cumaamada ama dharka ay tolanayaan ay qaadanayaan dee waxa ragga muslimiinta ay qaataan wax la mida waa inuu noqdo wax ka soocan oo ka duwan oo ay kaga soo dhex caanbaxayaan dhexdooda waa inaanay noqon calaa kullin yacni halkaad joogto maradaad xidhanaysaa mare dee shuhro oo dadka aad kaga soocan tahay hablihii kula midka ah ee muslimaadka ahaa waa inaanay noqon waxa uu nabigu yihi sal اllahu alayhi wasalam xadiidka imaam abu daawuud sunantiisa kusoo saaray kadalika ibnu maaja cabdillaahi ibnu cumarna uu warinayo nebigu wuxuu yidhi calayhi afضal salaati wasalaam man labisa thawba shuhratin ruuxa xidha mara uu ku soo caanbaxayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo uu dadka kaga soocan yahay albasahu llahu ilaahay wuxuu u huwiyaa thawba madallatin mara uu ku dulloobo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uma ulhiba fiihi dabadeed waxaa lagu holcinayaa maradii oo lagu shidayaa naaraa naar baa lagu shidayaa oo inta mara dulli uu ku noqdo loo xidho ayaa weliba dabna lagu shidayaa oo lagu cadaabayaa ciyaadan billaah oo waxaa la yidhi aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu hadba ruuxu waa wuxuu galabsaday isagu uu galo maadaama adduunkii mara uu dadka kaga soocan yahay uu qaatay oo u gaara oo loo hanqaltaagoon cidba qaadan aakhire isagana waxaa lagu ciqaabayaa mare uu ku dulloobo oo dadka dhexdooda uu ku caanbaxo laguna cadaabo in loo xidho ayaa lagu ciqaabaya imaamu shawkaani waxa uu ka soo raray ibnulaiir inuu yidhi fii nayl awtaar waxauu ibnulaiir kaga soo raray shawkaani waa mujalladka koobaad ee nayl awtaarka safxada sagaashan iyo afar waxa uu yidhi ashuhratu shuhradu duhuuru shay waa shaygu inuu soo ifbuxuu soo daahiro wlmuraad ujeedada looga jeedo soo caanbaxana waxa weeyi ana thawbahu yashtahiru bayna annaas ruuxu maradii uu xidhay ayaa dadka dhexdooda ku soo caanbaxaya limukhaalafati lawnihi lialwaani hiyaabihim waa duwanaanshaha maradan iyo midabkeeduba wuu ka duwan yahay waxa ay dadku qaataan ee caadiga u ah fa yarfacu nnaasu ilayhi absaarahum markaasaa dadkii ay u soo anqaltaagayaan oo indhahooda ay kor ugu soo qaadayaan wayakhtaalu calayhim bilcujbi waalkibir yacni waana iska kibrinayaa oo yacni cujbi iyo isla weyni waa iska sarraysiinayaa dadkii oo naftiisii iyo dharkiisii ayaaba cajabinaysa marka wuxuu tilmaamay ibnulasiir yacni thawbu shuhra in looga jeedo yacni dadku waxa ay xidhanayaan muslimiinta ah wax ka duwan oo dhexdooda uu kaga caanbaxo uu kaga soocmo sheekha camar cabdulmuncibna kitaabkiisa jilbaabulmar'a safxada afartan iyo saddex isaguna shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka soo raray inuu shaekhulislaam yidhi taxrumu shuhra waa xaaraan shuhrada yacni waxa qofku dadka dhexdoodii kaga soo caanbaxaya oo ummadda islaamka ee la midkaa kaga soocnaanayo wa huwa maa qusida bih shuhradu waa ta looga jeedo alirtifaac sarrayn inuu ruuxani dadkii muslimiinta ahaa kaga sarreeyo waxaanu xidhay aw idhaaru tawaaduc ama isdhuldhig iyo isdullayn lagu muujinayo oo uu dadkii kaga hoosaynayo macnaha waa sarrayn uu dadkii kaga sarraynayo si loogu soo hanqaltaago ama kaga hoosaynayo si loo yidhaahdo waa zaahid cibaado u go-ay oon adduunyaba dan ka lahayn yacni labaduba waa mamnuuc buu yidhi kamaa kaana salafu yakrahuuna shuhratayn sidii dadkii wanaagsanaayee hore ay u nici jireen labada shuhro labada caanbaxee lagu shuhroobayo min allibaasi dharka ka mid ah almurtafic waalmunkhafid ka sarreeya iyo ka hooseeya labadaba haddaba maxaa lagu ogol yahay waxa iska dhexdhexaadka ah ee caadiga ah ee dadkuba ay dharkooda iyo maryahooda ka goostaan hadda sidaa marka la leeyahay yacni dadkii hadday inxiraafaan oo waxay goosanayaan dee wixii khafiifka ahaayee yacni jidhka iyo cawradaba aan qarinayn ee qaawinaya hadduu yahay laguma laha dee kuwaa shabaho u ekow taasi waa xaaraan oo dee ilaah iyo rasuulkiisuba raalli kama aha oo dadka waxaa lagu leeyaha kaga dhex bixin ma aha xaaraanta ha ku khilaafin dadku hadday dembaabaan oo diintooda ay ka durkaan oo macaasidu ku badato oo dhaqan xumaha ay waxa weeyaan bartaan dee waad khilaafaysaa ee shabihi mayse laakiin waxaa loo jeedaa dadka islaamka ee hagaagsan ee toosan ee hanoonsan waxa lagu yaqaano inay xidhaan ee caadiga ee dhexdhexaadka ah ha khilaafin oo macnaha waxaad kaga dhex baxayso oo ama kibir iyo sarrayni ku jirto ama aad iskaga hoosaysiinayso cibaado iyo zuhdi lagu muujinayo oo aad laakiin kaga caanbaxayso dhexdooda oo aad waxa weeye kaga socnaanayso taasaa la diidayaa laakiin in aadaabtii shareecada la ilaaliyo in shuruuddii jilbaabka la ilaaliyo yacni taasi waa waajib oo xataa dadku hadday khilaafaan dee aad u khilaafi maysid waayo inama aacatu fi lmacruuf waxaa la ysku adeecee lagu kala dambeeyaa waa aacada rabbi ee macsiyada iyo xumaanta ma aha walaalayaal waxay khulaasada iyo gebagabadu tahay yacni shuruudda jilbaabka ee ugu muhiimsan waa sideedaa shardi ee aynu tilmaannay sideedaa shardi markaa haweeneydee muslimadii inay aad iyo aada ugu dadaasho inaanay marnaba khilaafin oo ay had iyo jeer ku dadaasho shuruuddaa dhammaystirkeeda haddaynu mar ku soo celinno waa isticaabu jamiici albadan jidhka dhammaantii shardiga koowaad jilbaabka aad tolanaysaa jidhkaagii waa inuu caam yeelo laba allaa yakuuna ziinatan fii nafsi marada lafteedu qurux dadka indhahooda soo jiidanaysa waa inaanay ahayn saddex an yakuuna safiiqan hayra shafaaf marada aad ka tolanaysaa jilbaabka maro qara leh oo qara weyn oo aan ahayn khafiif la yska dhex arkaayo waa inay noqoto maro qara leh afar an yakuuna fadfaadan hayra dayiq waa inuu jilbaabku noqdo mid waasaca oon cidhiidhi jidhka haysta ahayn shan allaa yakuuna mubakharan mutayaba waa inay marada jilbaabku waa inaanay noqon mid waxa weeyaan udgoon iyo cadar iyo wax lamid ah lagu buufiyey lix anlaa yushbiha libaasa arajul jilbaabku dharkii ragga waa inaan u shabihin toddoba anlaa yushbiha libaasa alkaafiraat haweenka gaalada ah dharkooda waa inaan u shabihin sideed allaa yakuuna libaasa shuhra yacni maro lagu soo caan baxayo dadka aad kaga soocan tahay waa inaanu noqon walaalayaal waxaan kusoo gunaanadayaa majliskeennan maanta haweenka muslimaadka ilaah iyo rasuulkiisaba rumeeyey iimaankooda iyagoo ilaashanaya islaamnimadooda jilbaabka iyo xijaabka sharciga aha ilaashadaan waxa weeyaan hablahooda iyo ubadkooga iyo dadka qaraabadooda iyo xigtadooda iyo xididkooga iyo inta u dhoween ka dheeraynba ha amraan inay xijaabka islaamiga ha qaataan taasaa sharaftoodu ay ku jirtaa taasaa quruxdoodu ay ku jirtaa dheg yaan loo dhigin cidda ku dheeldheelaysa jeesjeeska iyo ciyaar ciyaarta ka dhiganaysa xijaabka soo arooreen axaadiid nabawiya ay ku sugnaatay sidaynu maalintii hore iyo maantaba tilmaanay taasaa janno lagu helayaa haddii kale wixii hantidaadii waa halaag iyo cadaab ilaahay nagama yeelo haddii amarka ilaahay la khilaafo haweenka muslimaadkiita ha ku dadaalaan maalinta dambena haddii rabbi ina gaadhsiiyo sifaadkii kale almar'atu lmuslima ayaynu halkaa kasii wadi doonaa oo sii dhammaystiri doonaa wafaqa allahu ljamiica lima yuxibu wayardaa wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbihi wslm walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin
sheekheena jazaahu llahu khayr ljaza ilaahay subxaanahu wa tacaala haka abaalmariyo hal iclaan un baan baraarujin lahaa beritoole salaada casar kabacdi waxaa jirta muxaadaradii afraad ee ka mid a silsiladii silsilat listijaaba oo ay ku saabsantaha amaba ciwaankeygu yahay thamaraat listijaaba oo ka dhici doonta masaajidka la yidhaahdo masjid lbukhaari ee warshada masaabiirta ama madrasada irshaad xagga waqooyi ka xiga markaa ciddii ka faa'idaysanaysaa inay beritoole bacdi casarka halkaa ku diyaar ahaato ciddii kale la gaadhsiin karana ha la gaadhsiiyo insha allah subxaanaka allahuma bixamdik